ilaa an yaqaca fiihi inuu ku dhaco maahane najisu najis laa yaraahu lbasaru indhuha aysan qaban karin wax najaasaah indhuha aysan qaban karin yaraantooda dartood aysan indhuhu la qaban karin ayaa ku dhacay marka waxyaalaha najaasada ah oo indhuha aysan qaban karin waxba lagama soo qaado masalan tixsigaan meeshaasuu najaaso ku istaagay waa soo kacay qofkaanu ku kor istaagay hadduu meesha wax fiiriyo wax male kaadi baa meeshaa firdhanaysay meel baa wax gaareen qabow buu dareemaya laakiin hadduu fiisho meeshii waxba lagama arki karo waa la dareemaya xoogaa qabow meesha inay wax soo gaareen laakiin wax ishii qaban karto male waxba laga soo qaadi maayo ilaa an yaqaca fiihi inay ku dhacdo maahan najisu najaaso laa yaraahu lbasaru ishu aysan arkayn aw maytatun meyto laa dama lahaa dhiigusan u sugnaano saa'ilun dareelahay ka dubaabin tixsigii wey wa naxwihi wixii la mida falaa yaduru biyaha waxba u dhibima oo haddii biyaha ay ku dhacaan shay dhiig khilqiya oo abuurisa aan lahayn dhiig abuurisa wixii aan lahayn hadday biyaha ku dhacaan lagama xafidi karo wax laga dhawri kara maaha sidaa darteed biyaha waxba u dhibi maayo haddi xadiidkii dubaabkana waa tusinaya waxaa la yihi geliya hadduu biyaha ku dhaco hadduu najaaso yahay biyaha geliya lama odhan lahayn hadduu hadduu wax u dhibahay marka kaasoo kalena falaa yaduru waxba dhibi maayo sawaaun wa sawaaun waxaa siman aljaari biyihii socday iyo waraakidu kuwii fadhiyeyna waa siman yihi biyaha fadhiya iyo biyaha soconaya meeshaas marka sawaaunta uu yidhaha sida badanba meesha muranku ka taagan yahu sawaaunta uu geliyaa raaficiyo nawowi waa kala duwanaayo raafici wuxuu leeyahy biyaha jaariga iyo waa isla mid laakiin nawowi laakiin raafici wuxuu leeyahy kuwa jaariga maba nijaasoobahay hadde biyo oo soconaya sidee bay ku nijaasoobayan waxay leeyihiin jaryadii walba si gaaraa loo xisaabina biyaha jaariga hadday halkaas hir oo ishaystaa uu biyo weyn yahay waxba nijaasooma hadduu wax yar yahayna waa nijaasooba oo meeshaas de ayaga waxay ka fiiriyaan masalan isku xariirkan waxay ku leeyihiin inkastoo ay isla xariireen infisaal xugmaha ku jiro sida biyaha oo ibriiqa laga soo shubahayo halkaas ilaa nijaasada isku daba xariira kuwa nijaasada gaaray waa nijaasoobeen laakiin kuwa kaleo kor uga xariira ma nijaas meelahaasoo kale wax ka fiirina marka wuxuu yihi sawaaun aljaari waraakid labaduba waa islam fain kuutira haddii la badiyo alqaliilu biyo badan hadii la badiyo alqaliilu biyo yar haddii la badiyo annajisu najaasaho fa balaga qulatayni laba qullo ay gaaraan walaa tagayura wax doorsoonayna uusa jirin dahura waa daahir noqo waxaa la isku soo furfuray biyo najaasaho meel ku kala jiro wada najaasoobay ayaa la isku soo dardaray markay isku yimaadeen qulatayn bay gaareen wax tagayura male marka waxaa ku rumoobahaya xadiidkii hadday biyuhu mar laba qullo gaaraan waxba ma qaadi karaan kaasaa ku rumoobahayo hadda kabacdi isku keenkeenkaas biyo najaasaysan iyo kuma najaasaysan waxbaa la isku keenkeenay marka maadaama ayagoo dhan najaaso la isku keenkeena ay ahayd waxba daahirsan xaggaa laga fiirin maaye biyihii laba qolay gaareen laba qolo biyihii gaaraan najaasada waa iska tuuraane ma qaatan waalmuraadu bitaqayuri doorsoonka waxaa laga wadaa bidaahiri shayga daahirka uu ku doorsoomo aw binajisi najaaso uu ku doorsoomo waxaa laga wadaa imaa allownu midab inuu yahay midab baa bedelmay waxa taqayurka laga wadaa midab wey aw idacmu dhadhan wey aw iruuxu ur wey saddexdaas waxyaalood baa laga fiirinaya saddexdaas waxyaalood najaasuu ku doorsoomay iyo daahir buu ku doorsoomay mid walba meelaha laga fiirinaya waa saddexdaa meelood wa yundabu taqdiyatu linaa'i weelasha daboolidoodii baa la sunneeyey weelasha daboolidoodu waa shay sunna oo nebiga sala allahu calayh wasalama dadkii uu kala hadlay oo weelasha daboola oo sibraarada xira weelasha cuntada ku jirta xira sidaas oo kale nebiga sala allahu alay wasalam dadka uu amray marka daboolkaa la daboolahayaa wuxuu ka kaafinahayaa waxyaalo badan oo gaari lahaa iyo habeenkii oo kale haddii inta weelasha layska dhaafo layska dhigo xadiidna waa kii ku jiray in habeen habeen sanadka ka mid a uu soo dego wabaa xanuun baa soo degahayo weel allaaliyo weelkii furan iyo weelkii cunta ku jirto oo kiishkii furan oo afka aan ka xirnayn iyo weelkii af banaan waxaasuu gela hadhowtida qof baa imaanaya waxbuu iska darsanaya waa cabaya caaway wixii soo degay beledkood marbaa wax badana jiibsana waxaa leey cudur hebel baa beledka soo gala marka waa in la in la daboolo weyo weelashaas weelasha waa in la daboolo si aan waxba ugu dhicin falow waqaca hadduu dhaco fii axadi alinaa'ayni labadii weel midkood hadduu ku dhaco najisu najaaso tawada'a waa weysaystaa min axadihimaa midkood biijtihaadihi ijtihaadkiisa biijtihaadin iyo wa duhuuri calaamatin calaamo muuqashadii meel ka durugsanoo fog laba weeloo taalo biyo ku jiraan ayaa ay soo maraayo midbuu afka gelshay laakiin labadii weel waa garan waaye makaasuu ahaa wuxuu afka gelshay mise labadoodu waa isku midkuu afka gelshay waa ka durugsanaayo labadii weel buu rabaa inuu ku weysiiyo biyo kale xataa waa iska yaalaan haddii la doono oo aan eegaas uga soo dhowaan laakiin labadaas weel inuu ka weysiisto biyahaas kale iska dhaafaa waa u banaanta muxuuse ku yeelayaa ijtihaad ijtihaad ijtihaadkii maxay tahay calaamaa muuqatay meeshii calaama ka muuqatay ijtihaad waa suuragal weelashiibuu u tegey labadooda midkood raadkii iyo qoqoyaankiibaa agyaala midka kalena wax agyaalaa ma jiraan marka calaamo meeshii waxaa muuqata waadixoo la garan karo weelka eygu afgelshay inuu yahay midkaas raadkiisu ku yaalo calaamadu ku taalla inuu yahay waadix wey calaamada noocaas oo kale hadday uu helo calaamadaas marka waxbuu ku qaybsan kara calaamadaas waxbuu ku qaybsan kara waxaa suuragal isagoo biyo kale iska yaalaan labadaas weel midkii calaamada ka fogaa inuu qaato iskaga weysaysto waa u suuragal marka waa ijtihaadkii hadda ayata la yidhi wuxuu ka mid yahay min wasaa'il ilwasaa'il biyihii la isticmaali lahaa wasiilo loogu dugaalo weeye ijtihaadkaas sawaaun qadara calaa daahirin daahir kari kariyaa biyaqiinin si yaqiina daahir u ah am laa ma kari karina hadduu biyo kaloo daahir oo weel kaloo aan shubhaba kuba jirin xagga yaalla hadduu heli karaya hadduuse heli karinba inuu ijtihaado waa loo ogolya ijtihaadkiisaas markuu dhamaystira ka bacdigeed oo calaama u muuqato calaamadaasu wax ku qaato markaas lama laha ninkaani shubhu ku dhex dhacay shubha meesha ma jirta calaamaa wax kala waadix calaamaa taalam dacmaa yuribuka meesha kuma jirto fa in taxayara hadduu wareero taxayurku waxa weye wax calaamaahu meeshii ka waayan labadii calaamaba meesha waa ku wada yaalaan wax wax lagu kala garta meeshii maleh waxba waa la kala garan waayey araaqahumaa labadaba waa daadina maxaa yeele xadiis bay kusoo aroortay soo ma ahayn eyga hadduu biyaha geliyo ha daadin fal yuriqu wayatayamamu waa iska booraystaa bilaa icaadatin soo celin la-aan hadday xataa yaallaan meesha waa iska booraysanahay daahir yaqiina ma haysto ninkaas iyo daahir oo yaqiina ma haysto falam tajiduu maa-an inuu daadiyaana qalbigiisay sii daaweyneysaa labadoodii ama inuu daadiyo ama isku daro waxay keeni kartaa shaki inuu ka baxo ama biyo daahiri meesha agtaada yaalin falam tajiduu maa-an waa iska booraysana walacmaa yajtahidu ninka indhaha la haddii wax la taabanayo ay calaamaadku yihiin oo wax calaamo uu isagu garan karo isagaba ijtihaadku waa u furan yahi fa in taxayar hadduu wareero calaamo gacmaha lagu gartay waxaas uu waayo qallada basiiran nin wax arkahayuu saarsanaya wuxuu leeyahy war hebel meesha eyba afka geliyaa leeya labada weel midkoode bal ii fiiri midka calaamaadka ku agyaalla qofkaasuu warsanahaya wuxuu u sheego ayuu qaadan walow ishtabaha hadday isku darmaan hadduu ku darmo dahuurun biyo daahiri bimaa-in bimaai wardin hadduu ku darmo tawada'a waa weysaystaa bikulli waaxidin mid kastaba maratan mar wardigaasi caleen baa wardigaa waxaa laga miiray dhacaan dhacaankiibaa biyo noqday biyahaas urkiibaa ka tegey marka biyo kale iyo ayagaa la kala saari waayo waa la ogyahay kuwa waa geed biyihiis kuwana waa biyo caadi oo la yaqaano biyihii la raba in lagu weysaysto waana la kala saari kari waayo urkiibaa ka tegey lisababin min alasbaab wuxuu yihi tawada'a bikulli waaxidin mid kasta waa ku weysaysanaya maratan mar oo ninkaas hadde markii uu biyaha daahirka ku weysaystay kuwaasaa daahirina kuwii kale marka uu ku weysaysanayo nin subkanayo saasoo kale u noqonaya nin weysaystoo subkaday ama marka hore subkadoo kabacdi u weysaystay labada biyo midkoodna wax u dhimi maayaan laakiin kuwii hadaayata eyga hadduu ismarin lahaa waa najaasoobi laha biyahan waa najaasayn laha marka labadaba midba marha iskaga weysay aw bibawlin kaadi iyo biyaa isku darmay la kala garan waaye kaadi oo urkii ka tegay iyo biyo waxbuu kala garan waayey biyo awalba aajin ahaayo xoogaa urkoodu bedelnaa iyo wixii u kala saari waayey araaqahumaa waa daadina ijtihaad male ijtihaadku waa biyo mar hore asal daahirnimo kulahaa iyo kuwa hadda daahira ijtihaadku meeshaasu soo galayaa najaaso iyo daahir loo ijtihaad maaya laska daagsuy meesha biyoma yaalaan way tayam weelashiibu ayagana marka wax ka galay faslun taxilu ahaaratu dahaaradu waa xalaal min kulli inaa'in weel kastoo daahirin daahira ila dahaba dahabkii walfidata fidadii maaha weel kasta hadduu daahir yahay biyo waa lagu shuban karaa waa lagu daahir waa lagu isticmaali karaa hadda weelku asaguna waa dahaarada wasaaisheedii buu ka mid yaho biyihii baan ka maarmay إلا الذهب والفضة والمضلية kii la mariyey biaxadihimaa midkood madligu waxa weeye waa dahab baa korka laga mariyey qori buu ahaa ama bir buu ahaa korkaa waxaa laga mariyey dahab la dhalaaliyey madligu waa midkaas biaxadihimaa midkood dahab iyo fido bixaysu meel yataxasalu minhu uu kasoo saafi noqonayo shay-un wax binaari dab haddii loo bandhigo macnaha wuxuu leeyahy weelka dahabka weelkii dahab ka samaysani waa dahab weelkii dahab la mariyey oo haddii dab lagu dhalaaliyo wax kasoo go-hayaanna isagana weel dahab oo la isticmaalayo noqona laakiin kii dab inta loo bandhigo waxba aysan kasoo go-ayn oo meesha rinji iska marsan uu yahay midkaas weel dahaba maahane waa weel rinji la mariyey dahab la mariyu noqona weel dahabkaas loo aqoon ma fa yaxrumu isticmaalu isticmaalkiisii baa xaaraama weelkaas cala arijaali waannisaai rag iyo haweenba fi dahaarati dahaaradii iyo walakli cunidii iyo washurbi cabidii iyo wagayri dalik weelkaas inay u isticmaalaan waa ka mamnuuc wakadaa iqtinaa'uhu kaydsigiisiina waa la mid bila isticmaalin isticmaal la-aan weel dahaba intuu samaysto guriga iska dhigto ama weel qalina intuu samaysto guriga iska dhigto dahabkaas iyo fidadaas waxaa la rabaa wixii adduunku ku kala socday weeye oo marka inuu meel iska dhigto weel dahab iyo weel fido isagana waa ka mamnuuc xata almiilu indhakuulkiiba ha noqoto min alfidati ahaado miilka waxa weeye indhakuulsha midka la mariyo isha lala marsado birta yarta xataa birtaas oo oo dahab ama fida meel ma dhigan karu masaladaasi marka waxay ku dhisan tahay xadiidku wuxuu sheegay qofkii fido iyo wax ku caba oo wax ku cuno laa takulu fi laa tashrabuu fi sixaafiha walaa taakulu marka isticmaalkii oo dhan bay caan meesha ka dhigay isticmaalkii o dhan caan baa laga dhigay xata almiilu min alfida waalmudababu midkii lagu kabay bidahabi dahab xaraamun mutlaqan mudababkaani meel baa weelkii ka jabay waxaa lagu kabay dahab baa lagu kabay xaraam wey yidhi dahab lagu kabi maayo wax kalea loo raadsanaya mudlaqan idlaaq ahaan mudlaqanta hadalka dambaa kutusi doone inuu yahay wax weyn iyo inuu wax yar yahay iyo in qurux loogu dhejiyey iyo in xaajo loogu dhejiyey la kala saari maayo dahab looma ogol waqiila kalfidati fidadii uu lamid yaho waa la ogoli saasna la yiri qiilada hadda meeshii laysku khilaafo ayaan raaficii nawowi ay isku khilaafaan meeshaasaan qiila soo gelinayo soo kuma oran wa bilfidati fidadii midkii lagu kabay waalmudababu bilfidati fidada midka lagu kabay in kaanat kabiiratan hadday weyn tahay dabadaan meesha kabku weyn yahay liziinati qurux darteedna ay tahay fa hiya xaraamun xaraamu weel aan meelba ka jabnayn baa gabal fidaa lagu dhejiyey meel weynna weeye xaraam weeye aw sagiiratan mid yar daba yar bay ahaydoo meel yar buu ka jabay meeshiibaa fido looga dhejiyey lilxaajati xal xalaal oo nabiga sala allahu alayh wasalam qadaxiisii wuxuu lahaa silsilad oo fidah ayaa lagu kabay sagsaag baa lagu sameeyey oo hal xalaal ba ow sakiiratan ama mid yar bay tahay liziinati qurux darteed meelo yar yar baa looga dhadhajiyo weelka lagu qurqurxiyey aw kabiiratan lilxaaja waa weyn tahay laakiin xaajo darteed wey meel weynuu ka jabay markaasaa meeshii fido lagu kabo kuriha waa la kahdaa buu yidhi walam yaxrum xaraama tadbiibkii buu rabaa marka inuu kuu fasiro wuxuu yihi wamacna tadbiibi an yankasira mawdicun meel inuu jabo weeyo minhu min alinaa'i ka mid ah oo fa yujcala la yeelo mawdica alkasri jabka booskiisii fidatan qalino tumsikuu bihaa weelka kasri aa ku celinaysa bihaa bilfidati tumsikuhu weelka qabanaysa aad ku qabanaysid bihaa bilfidati marka dabadaas waa weelka waa lagu kabi karaa kabiga waa looga dhigi karaa laakiin wax weyn oo quruxana looma ogolo qurxaan loo sameeyey iyadana weel lagama samayn karo wa tukrahu awaani lkufaari weelasha gaalada iyo wasiyaabuhum dharkooda waa la kahdaayo in la isticmaalo dharkoodii la qaato ama weelashooda la isticmaalo karaahiyow haddii laga maarmi waayo waa la iska dhaqa cunto hadday kugu keenaan oo weelkoodii kugu keenaan meeshaas marka waxaad garanaysaa waxooda in laga dhowrsadaa waa karaahiyo laakiin xaaraam ma xaaraam ma ahlu kitaabkii oo kale cuntadoodiiba xaaraam maahan baa lagu yiri cuntadoodana hadda weelal bay ku wadaan xaaraam maahan laakiin haddaad ka maarmi weydaan iska dhaqa waa kaysa meeshaas hadde kufaartii waxay isticmaalaan hadday doonaan waxyaala najaasaha iska isticmaali karaan laakiin anagu najaasada goobjoog uma nihin sida qaalibkaasi waxa wey najaasa inaysa ka marnayn waxba qaalibkaa la fiirin ma qaalibku wuxuu kuu keenaya inaad wax dhowrsatid oo warac buu kuu keenaya dacmaa yuriibka ayuu kuu keenaya laakiin xaaraan ma shaygaa najaasa ku jirto waxbay ku sameeyeenoo waxaa hubtaa lagaa raba najaasada yaqiin bay rabta wa yubaaxu linaau weel baa la baneeyaa min kulli jawharin jawhar kastoo nafiisin wanaagsan jawaahir qaalih ayaa jirto qaali ah weel haddii laga sameeyo weelkaas sida dahabka iyo fidadoo kale maaha oo dahabka iyo fidada naski baa kusoo arooray xoogaa cilaana culimmadu waa fiiriyaan oo waxay yidhaahdaan jawaahirta nafiiska dadkao dhan ma wada yaqaan dadka ahlu khibrada ah oo yaqaana shaygaan inuu nafiis yahay ayaa kale yaqaan ninka kale dhagaxa intuu agmaro inuu ka tagaa laga yaaba waxba isan u aqoon laakiin dahab iyo fidda wax dadkao dhan wada yaqaan weeyo miskiin hadduu guriga soo galo weel dahab ka samaysan weel fidda ka calooshaa kasoo dhacaysa wuxuu leeyahy annagana waxaan cunaan weyne ninkaana waa kano wallahu subxaana ka yaaquutin wa ka yaaquutin wa zumurud marka hadda yaaquud iyo zumurud maadaama isticmaal soomaali uusan caam ku ahayn magac soomaaliya hadda u raadin mayno nooc min aljawaahir iska wey wallahu subxaana wataala الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فصل وكساب سنة سواك عضيك wayundab siwaaqu fii kulli waqti waa la sunneeyaa cadaysigii waqti kasta ilaa lisaa'imin mid sooman maahane bacda zawaali zawaalka bacdigiis ah oo fa yukrahu asaga waa loo kaxa marka siwaaga nebiga sala allahu alay wasalam aad iyo aad buu ugu booriyey waa sunna waqti kastaba wuxuu kasoo reebay ninka soomanoo bacda zawaal jooga marka ninkaas soomanoo bacda zawaal jooga waa karaahiyu yidhi kolba waxaa loo daliishadayna waxaa ka mid a xadiidkii lakhuluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmiski oo khaluufkaasaa zuulahaya haddii qofku uu cadaysado laakiin khaluufku ma wax uu cadaygu zuulin karaa mise waxa weye qofku hadduu baahdo waxa calooshiisa kasoo baxa meeshaasa marka waxay u baahan tahay fiiray u baahan tahay marka xadiidkaas waadix kuma aha masaladaas marka xadiidta cumuumkeeda in lagu socdo sidaas ayaa ayaa ugu dhow wayata'akadu waa adkaadaa istixbaabuhu sunno noqoshadiisu likulli salaatin salaad kasta markuu salaad tukanahayaba in uu cadaydo sidaas ayaa mutaakida waa mustaxab laakin mustaxabki waa sii adag wa qiraa'ati qur'aanin qur'aankii akriskiisa wa wuduu'in weysaqaadki wa sufrati asnaanin ilkaha marka ay doorsoomaan asfar ay noqdaan oo ay jaallo noqdaan oo wasakhiya ay fuulaan waistiiqaadin min nawmin hurdada marka laga soo tooso wa dukuuli beyti gurigiisa geliddiisa intoodaasoo dhanna marka sufratul asnaamna hadda waa xaaje iska muuqato weeye inta kalena waxa weye nebiga sal alla alay sl salaadii iyo markiu hameenkii soo tooso iyo markuu gurigiisa soo galahay muxuu bilaabi jiray caaisha markii leeyahay markuu gurigiisa yimaado yabda bisiwaaq wa tagayuri lfami afkii doorsoomidiisii min akli kulli kariihin kariihi riix tagayuri lfami afkii doorsoomidiisii min akli kulli kariihi riix shay kastoo urkiisu la kahdo cunitaankiisa oo hadduu basal yahay iyo hadduu yahay basal baarkii iyo wixii uu yahayba shay oo dadka dhibahaya marka uu cuno inuu cadaydo cadagaa ku gooyo isagana sunnow hadduu geyn waayo waa kaade masjidkiiba inuu galo loo diiday marka isagana waxa weye waa sii adkaanay wa tarki aklin cuntadii ka tegideedii markuu qofku baahdo isagana afkiisa taqayur buu samaynahayaa marka inuu isagana cadaydo meelahaas marka waa meelaha ugu sii muhiimsan mar walbana sunnow wayujziu marka wixii lagu cadayan lahaa buu galay wayujziu waa gudahayaa siwaagii bikulli khashinin shay kastoo adag ilaa isbu ilaa usbuucahu fartiisii maahan alkhashinata oo kakanay oo fartiisa hadduu afka gelgeliya caday laguma magacaabo caday baana ninka laga dalbay marka fartaasi ma kaafinayso laakiin waxyaalaha kaloo adag oo wasakdaa zuulin kara hadday geed qoyan tahay hadday geed qalalan tahay iyo wixii uu yahay wal afdalu sida fadliga badani biaraakin cadagi inuu yahay weeye kaasaa fadli badan alistiyaaku bi- biaraakin cadag inuu ku ku cadaysado oo cadagaasi maadaama uu yahay kan ugu munaasabsan ilkaha ugu munaasabsan wa biyaabisin mid qallalanoo nudiya la qooyey mid qallalanoo la qooyey marka mid qallalanoo biyo la geliyey isagana wuxuu leeyahay waxa weeye waa waa fadli badan yahoo waxgoyntiisa kolleyba ugu sii ugu ugu- eh, ugu sii ugu sii fiican suu arkaa marka de taasi waxay ku xiran tahay eh, midka qoyan miyaa waxgoyn og ama midka qallalanoo la qooyey miyaa waxgoyn og Eh, masale ayada eh, sunno ku timid iyo arrimo noocaasa loo raacayo maahane waxa weeye kii wadiifada gudan og uu ku fiican ee ku cadashada kii ku fiican wa an yastaaka waa inuu inuu cadaydo cardan ballaar inuu u cadaydo oo ilkaha haddii kor uu u cadaydo duul waxaa suuragala inuu ciridka iyo dhaawaco marka inuu noqdo card wuxuu yii lianlaa yajraxa la- lita yu- si uusan ca- u dha- u dhaawicin ciridka u dhaawic wayabda-u waa bilaabaa bijaanibihi dhinaciisii al aymani midigtaaha ayuu ka bilaaba kaasuna waa tayaamunkii oo eh, caamkiisii uu dhexgeli wayatacahadu waa ka taxadaraa karaasiya adraasihi eh, ilke- goosihiisu meeshay ku fadhiyaan salalkooda ayuu si gaara uga taxadaraa oo meeshaas waxaa la rabaa eh, ayagiina inuusan dhaawicin wixii meesha ku jirana ka bixiyo sidaasaa laga rabaa si gaar uga taxadara oo waxay noqon karaan wixii uu cunay meelahay ku harhareen saasoo kale u noqon karaan marka inuu eh, si taxadar lana eh, wax uga bixiyo meeshana uusan dhaawicin wayanwi bihi bisiwaaki wuxuu la niyeystaa assunnata sunnu la niyeystaa in nabigii sal allahu calayh wasalama faray oo wax laga raban yahay niyadaasaana wax walba ajar ay ku helahay khisaalulfitra wixii kaloo soo haray buu galay mar hadduu weyso ee, cadaygii uu galay cadaygu hadda sada duhuur buu ahaa dahaaradu iskaga jiraa waxyaalahan kaloo ayaguna dahaaradii ka qayb galahaya iyo nadaafadii oo la yidhaha khisaalulfitra waxyaalaha jirka laga goyna wayusannu waxaa la sunneeyaa qalm qalmu dufrin ciddidii jarideedii oo ciddiyuhu hadday dheeraadaan oo wasaq ay urursadaan dhibaato ayay dadka u keeni karaan Eh, sunno ahaanna waxa weye waa in la jara waqasu shaaribin shaaribka in la maqaseeyo isagana eh, wax laga jaro Eh, hadduu noqdo wax dheer oo wixii walba uu cunahayo iska gelahayo oo sidaas wuxuu noqonayaa dhib buu qofka usoo jiida wa nadfu ibdin kilkilidii tifideedi oo kilkishana timaha kasoo baxaya haddii meesha la dhaafo wasaq badan bay urursanahay wa anfin sankii buu yidhi liman ictaada oo haddii sanka timo dheere kasoo baxaan oo isagana banaanka u baxaayo sidaas oo kale laakiin kaas waxay la tahay wax dadkao dhan caadow ah inaysan ahayn oo wax eh, ku imaan kara eh, ama bacdul ashkhaas ama bacdul aqaalim wax noocaas oo kale hadday noqon karaan hadduu asaguna timo dheer baxsho oo timahaas dheere wixii uu cuni tagagelahayaan oo saas oo kale markaasuu noqonaya laakiin dadka saasba uguma badno wa xalqin liman ictaadahu waxalqu caanatin ee caanadii la xiiro caanadaasi waxa weeye ee, timaha gumaarka kasoo baxayo oo bisiqa la yidhahdo timahaas in la xiiro ayagana haddii meesha lagu gaa- lagu dhaafo dhibaatay keenahaya iyo noo soo socda waxay ka mid ahaayeen khisaalulfitra intii xadiidku sheegay tobankii waxyaalooda la yidhi waxay ka mid yihiin fitradii waxa eh, ambiyadii hore ambiyadii laga soo gaaray oo eh, jirka laga samaynayo waliktixaalu indhakuulashadii weeye witran tirsi isdheer alaaan saddex jeer fi kulli caynin ishii kastaba oo indhahana in la indhakuulo ayagana waxa weeye yidhi waa waa sunnu oo ayaguna eh, itmidka oo kale hadda waa ka xadiis kusoo arooray inuu indhahana qawiyeynahayo eh, timaha xiribyadana soo bixina wa qaslu lbaraajimi baraajimtii dhaqideedii wahiya cuqadu duhuuri lcasaabici faraha dhabaryaashooda meelahay ka gunguntan yihiin wey faraha dhabarkoodu meesha iska gelayaan oo guntan meeshaas in la dhaqo oo faradhaqa si gaara meesha loo fiiriyo maxaa yeele waa meel laalaaban oo wax ceshan karta wey meel laablaaban oo wax cishan karta weeye marka meeshaa si gaara loo dhaqo fa in shaqa hadduu dhibo natfu libdi kilkishii dhaq- tafideedii hadday dhibto xalaqahu waa xiira oo dadka qaarkood waa ku cuslaan kartaa markii la jiro xanuun iyo waxbaa imaan kara marka waa xiiri karaa buuli marka waxyaalahaas intooda badani waxay ku jireen khisaalulfitra ayay ku dhex jireen fitra ayay ku dhex jireen oo xadiidku waxyaalihii uu sheegay wa yukrahu lqazacu ayaa la kahdaa wa huwa xalqu bacdi shacri ee bacdi ra'si madaxa qaarkiis in la xiro wa tarku bacdihi qaarkiisna laga tago madaxa in qaarna la xiro qaarna laga tago isagana qazac baa la yidhaahdaa waxa weeye makruuh wey walaa ba'sa dhib male bixalqi kullihi dhammaantiis xiiridiisa gidigiis in la xiiraana dhib male oo nebiga sala alla alay sl wiil yaroo qaar madaxiisa qaar ay ka xireen markuu arkay wuxuu yidhi ixliquhu kullahu aw turkuhu wada xiira ama dhaaf nebigana sala allahu alayh wasalam isagu ma xiiran jirin ilaa inuu yimaado camal xaj ama cumru middood inay timaado maahane ma xiiran jirin laakiinna qofkii xiirtana dembi male wayajibu lkhitaanu gudniinkiibaa waajibka gudniinkuna waajib weeye gudniinkaas marka haddee bacd lculamaa waxay ku xambaareen ragga laakiin markii oo haweenkana waa la gudi jiray oo aahaar badan baa soo aroortay in la gudi jiray haweenka xadiidka khitaanka sheegayna waxba maba kala faslin waxba ma kala faslin laakiin gudniinkoodu ma aha gudniinka hadda dadka qaarkiis ay yaqaanaano wax la qalahayo oo qof wax weyn laga bixinayo kaas gudniinka saxa ma oo meeshaas masale in lagu baraarugo ku jirta ayaa u- ayaa dadku inay ku baraarugaan u baahan baa ku jirto dad diyada baabkeeda marka la joogo waxaa la yidhaahdaa haddii farjiga haweenka idaarkiisii oo dhan la gooyo diyaa ka waajibay diyadeedii oo dhan oo kaamil ku noqo meeshaas marka waxaa la goynahayaa waxa weeye waa wax yar oo ku saabsan wax le bidri oo sida digaaga mxuu ahaa dho mxuu ahaa guudkiisoo kale u eg kaasoo kale ayaa gabal laga goyna gabal baa laga goyna asaga laftiisa xataa la wada goyni marka waa khitaankoodu waa ka fudud yahay midka ragga laakiin waana lahaan jiray wayaxrumu khabu shacari ra'si ay rajuli shacari rajuli ninkii timihiisii in la cilaamo ayaa xaaraama iyo walmar'ati naagtii bisawaadin madow ilaa liqaradi ljihaadi jihaad qaradkiis maahan oo dad jihaad gelahayoo la rabo in gaalada lagu irhaab geliyo meeshaasoo kaleoo daruurada ahay soo geli kartaa buu yidhi inay timaha madoobeystaan laakiin ziino iyo wax noocaas oo kalea lagu magacaabo madow in lagu madoobaysto looma ogol wayusanu bisufratin aw xumratin sufra gaduud iyo caddaan isku darsan ama xumra gaduud keligiisna waa sun waxaa jiri jiroo kale asagana katam oo katamkaasi waa xinaa aswad oo madowgan timahoo kalena ma laha marka wuxuu iskugu jiraa gaduud iyo madow buu iskugu jiraa oo xoogaa madowna waa ku jiraa gaduudna waa yahay kaas asaguna waa lagu cilaantaayo waa lagu waa waa waa waa isaguna waa waa wanaagsan yahay
من فضلك اقلب الشريط من فضلك اقلب الشريط من فضلك اقلب الشريط من فضلك اقلب الشريط من فضلك اقلب الشريط من فضلك اقلب الشريط من فضلك اقلب الشريط من فضلك اقلب الشريط
wayusanu bisufratin aw xumratin sufra eh, cad- gaduud iyo caddaan isku darsan ama xumra gaduud keligiisna waa sun waxaa jiri jiroo kale asagana katam oo katamkaasi waa xinaa aswad oo madowgan timahoo kalena ma laha marka wuxuu iskugu jiraa gaduud iyo madow buu iskugu jiraa oo xoogaa madowna waa ku jiraa gaduudna waa yahay kaas asaguna waa lagu cilaantaayo waa lagu waa waa waa waa isaguna waa waa wanaagsan yahay laakiin madowga timahoo kale ma shaabaho haddii la arko waa la arkaya inaysan ahayn madowgii timaha aysan ahayn laakiin madow iyo guduud isku jiro wakhadbu yaday muzawajatin naagtii oo la qabay gacmaheeda in la cilaamo iyaduna sunno weyse iyo warijleehaa lugaheedii tacmiiman dhammaystir tacmiim tadriif in wax lagu warwareejiyo ayuu jeedahay laakiin taasi waxay u dhowdahay culummada mas- masar oo kale waxaa caadi iskaga ahaan jirtay in cagtoo dhan la wada mariyo gacantoo dhan la wada mariyo marka arrinta noocaas oo kale aho bilaada ku kala duwanaayeen in markaa dhaqankii beledkaas uu jiitay laakiin khadbi un baa loo sheegay inay cilaanaan baa inay cilaamaan baa laga rabaa bixinaa-in xinaa xinnuhu hadda waa midka soomaalida cilaanka iskaga taqaano xinahaas in ay ku marsato ayaa ayaa sunno u ah wayaxrumu cala arijaali raggiina xaaraan buu ka yahay ilaa lixaajatin xaajo darteed maahan oo mararka qaarkood waxaa arkaysaa odayaal oo xijaaz iyo joogo cagahoo dhan u cilaaman yihiin sababtuna waxa weye cagihii baa dildilaacay marka dildilaacaa dartiis bay u marsadaan marka xaajo wixii ay keento oo dhibaato keento oo dani keento kaasaa u banaan laakiin nin inuu naaga shabaho faraha gaduud gacmaha gaduudsado laga gaduudsado kaas loo maro wayukrahu natfu shaybi ciradii in la tafo la tifo ayaa la kahdaayo ciradaas iyadana waa taliya waa nuurulmumin oo ciradaas iyadana waa nuurulmumin baa la yidhi marka muminkuna nuur badan buu u baahan yahay nuur buu u baahan yahay wax alaale wuxuu nuur u kordhinahaya aada buu ugu baahan yahay sida oo siraadka marka la marahayo iyo meelo badan buu nuur uga baahan doonaa wax alaale wixii iftiin u kordhinahayo wax laga tegi kara maaha baabulwudu weeseqaadkii baabkiisii wey wowdu waa godan tahay markaas waa dhaqitaanka haddii wowda la kordho oo la yidhaha wadu'na biyaha lagu weysiisanayo ayuu noqonaa marka wudu'aas haddee meelo badan buu ka taaban doonaayo waajibaadkiisii iyo sunankiisii iyo makruuhaadkiisii iyo waxyaalahaasuu taaban doonaa furuuduhu sittatun faradyaashiisu furuud markuu yidhaha arkaantii buu ka wadaa tiirarka uu ka taagan yaho haddii mid kamida laga tago aan waxba ansixayn waa lix buu yidhi anniyatu niyadii weeye cinda qasli lwajhi wejiga marka la dhaqaayo agtiisa niyadaas hadde xadiidkii caamka ahayna waa iska tusinaya inama alacmaalu binniyaat aayaddana waa laga fahmi karaa idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum oo markaa rabtaan inaad salaad u kacdaan ee dhaqa marka niyadu xadiidkaas caamkahabaa aada waadix ugu ah wa qaslu lwajhi wejigii dhaqidiisii iyo wa qaslu lyadayni labada gacmood dhaqidoodii ilalmirfiqayni labada xusul intii laga gaaro aayadiibaa waadix ka dhigtay wa masxu lqaliili wax yar in la masaxo min ara'si madaxii ka mid a qaliilkaasna marka mas'ala oo luqawiya ayaa loo laaftay oo aayaddu masax bay sheegtay marka waxay leeyiin masax intii ugu yar oo masaxba ku magacaami karaa magacaas waa ku dhammaan kara fuqahadana hade waa kuwa qaarkood yidhaaheen madaxa rubac ha la masaxo qaarkood laakiin aayadduna hadday masax sheegtay nebigana sala allahu alay wasalam ficil sameeyey ficilkiisaas wuxuu noqon karaa bayaan masaladii buu bayaaniyey marka madaxoo dhan in la masaxo waa masalada ishkaal la-aan tahay midaas masxulqaliil wax yar la masaxuu yidhi oo masax maadaama lagu magacaabi karo wax masax lagu magacaabi kara ay tahay aayaddii inta ay sheegtay meeshii waa laga helay markaasay qaliilkaas haddana sii galaan oo qaarkood waxay yidhahan xataa timberkiisa laakiin timberkiis masax dee loogu magacaabayo waxbaa la mariyey meeshii magaciiba ma qaadan karaa wa qaslu rijlayni labadii lugood dhaqidoodii weeye ilal kacbayni labada anqow laga gaaro intaasi waa intii aayaddii ay sheeg sheegtay watartiibu calaa maa dakarnaahu sidii aan soo sheegnay in loo tartiibiyo ay sidaa iskugu soo xigxigaano hadduu tartiibtaas qaldo oo lugaha kasoo bilaabo ama gacmaha ka bilaabo o lugihii dhaqo wejiga ugu dabamariyo wejiga kaliyaa meesha laga soo qaadahaya isaga kaliyaa meesha ka ansaxahaya maxaa yeeley isaga waktigiisiibuu joogaa laakiin inta kale waktigoodii ma gaarin tartiibtaasna haddee nebigiina sala allahu calay wasalam siduu u weysaystay aayaddiina sidii iskugu xijisay tartiibtaasna marka lagama maarmo wa sunanuhu maa cadaa dalik intaas wixii kasoo haray meeshaas marka waxaa jirta masaa'il oo fuqahadu ay ku kala tagaanoo asalkoodana sal kule mas'ala usuuliya haddii wax alla amro qofka amarkaani waajib miyaa mise sunna miyaa ma qaraa'in baa loo fiirinhayaa masaa'il noocaas oo usuuliyiintu ay isku khilaafaan marka waxyaalo badan oo nebiga sala allahu caleyh wasalam uu sameeyey iyo waxyaalo uu amray oo waysaqaadka ku dhex jira oo badan sunan buu ku xisaabiy meesha madmadada iyo istinshaaq oo kale iyo culummada qaarkood ay waajibka ku darahayaan taasna waxaa keenahaya marka aragtida laga qaadanaya awaamirta nebiga sala allahu caleyh wasalam uu bixiyey iyo culummadan shaaficiyadoo kale waxay fiiriyeen markii waysaqaadkii la sheegahayay aayaddu waa jejebisay waxbay tiltilmaantay faqsiluu wujuhakum waydiyakum ila lmaraafiq wamsaxuu biru-uusikum waarjulakum ila markii janaabadii la joogana waa la duuduubay waxba lama kala bixin wain kuntum junuuban fadaharuuba meeshaasaa marka waysaqaadka tartiibtiisa kayfiyadiisa rasmiga ahaa oo ee asalka ah inay intaan tahay meeshaas ay ka qaateen iyo ninkii yidhi waxaan taabtay naag baan taabtay oo nabiga sala allahu alay wasalam uu yihi tawada kamaa amaraka allah kamaa amaraka allahu diina iyadana waxay marka meeshaas ay aragtida ku kala tagtay kamaa amaraka allahuma sidii nebigu u weysaystay baa mise waxa weye waa intii aayaddu sheegshay marka aduu aragtiyo meelahaas ka bilowday ayaa fuqahadu xoogaa ay ku kala tageen masaa'ilka marka fuqahadu isku ay ku kala tageenoo shaygu inuu fiican yahayna laysku waafaqsan yahay waajib miya mise sunna weeyana la isku hayo meeshaas marka qofka waxa u roon cibaadadiisa inuu kasoo qaado waajib oo uusan waxaas ka tegin saasaa u fiican marka intii kasoo hartay waa sunnuku odhan doonaa waxbuu marka waysaqaadkii oo dhan buu marka wuxuu rabaa inuu gees ka bilaabo oo qaabkiisii uu tusiyo oo arkaantan hadda aan soo marnayna sii jejebiyo xooga niyadiibuu ka bilaabay wuxuu yidhi fayanwi waa niyeysanayaa almutawadiu ninka weysaysanaya rafca alxadai xadat inuu iska kor yeelu niyeysanayo waa niyadii kayfiyadeedii aw idahaarata lisalaati salaad inuu dahaaro qaato niyeysana aw liamrin amar inuu u dahaaro qaato laa yustabaaxu aan la banaysanayn ilaa bidahaarati dahaaro maahane shay in la dahaaro qaato maahane si kale aan u banaanaanayn shaygaas inuu u dahaaro qaato saasuu niyeysana salaad inuu u dahaaro qaato amar amar aan la banaysanayn amarka aan la banaysanayn waxaa ka mid ah musxafkii taabashadiisii oo hadduu kamasl musxafi bu aw kayri musxafkii keyrka aw masl musxafkii keyrkiis oo waxyaalaha u baahan in uu in uu weyse qabo qaadidiisii oo kalea ku jira musxafkii qaadidiisii oo kale ayaa ku jira marka waxyaalo inuu weyse qabo u baahan hadduu u weysaysto shaygaa dartiis u dahaaro qaato niyadii intaas waa u kaafinaysa inuu musxafka qaado hadduu u dahaaro qaato in uu musxafkan taabto hadduu u niyeysto inuu salaad tukado hadduu u niyeysto inuu dawaafo hadduu u niyeysto waxyaalahaas waysada u baahan hadduu u niyeysto inuu u dahaaro qaato niyadii intaa waa ugu filantah meeshaas marka saddex qaybood buu kasoo reebay meeshaas oo saddexdaas qaybood waa saddex qayboodo uu leeyahay ayaga rafculxadat ma niyeysan karaane istibaaxo kaliyahay niyeysan karaan salaad inay banaystaan bay niyeysan karaane saddexdaas qolo xadad kama kor noqdo marka wuxuu yidhi ila almustaxaadata mustaxaadadii maahan mustaxaada waa naag oo dhiiggiibaa iska furtay oo naftu dem baa ku dhacayo dhiiggii joogsan mahayo marka isagoo dhiiggii socdo ayay waxay u baahanaysaa inay weysaysato tukato meeshaas marka waxau leeyahay ayada xadad ka kor noqonaya ma jirto xadadkeedu waa daa'ime waxayse niyeysanaysaa in ay banaysato salaadii inay u banaanaato saasay u weysaysanaysa salaadii baana u banaanaanaysa waman bihi salasulbawli kaadidii jeecsanaanteedii midka ay ku sugan tahay salaskan kaadidii baan joogsanoyno istimsaak lahayn oo iska socota oo iska dhidhibcaysa marka haddii xadadkiisu asagana waa joogtee salaada inuu banaysto ayuu niyeysanaya buu leeyahay markuu weysaysanahayo ilaa xadad ka kor noqon maayo wixiisu joogsan mahaya wa mutayamiman midkii booreysanahayay tayamumkana insha allah baabkiisaan u tegi doonaaye sida fuqahadan shaaficiyadu ku socdaan waxa weeye xadad asaga kor kor noqon maayo weysaa u banaanaanaysa ee salaad baa u banaanaanaysa marka salaadii inay u banaanaatuu niyeysanahay fayanwi wuxuu niyeysanahayaa istibaaxata fardi salaati salaad faradkeed inuu banaysto saasuu niyeysanahay salaad farada inay u banaanaatuu niyeysanahay meeshaas marka niyadii sidaas u- u- u- ayuu u bayaaniyey oo qofkan waxaa laga rabaa markuu wax niyeysanahayo inuu salaada u dahaaro qaato u niyeysto xadath inuu iska kor yeelo inuu niyeysto waxyaalaha noocaasaa laga raba niyada marka waa laba niyo ayaa meeshaa ku jirta oo midoodna fuqahadu ay ka hadlaan midda kalena ay ka gaabsadaan lagama maarmaanna ay tahay mid waxa weeye waxa aad rabtid inaad sheegtid salaad baan tukanahayaa soom baan soomahayaa ee waa salaad baan u dahaaro qaadanahayaa wixii aad rabtay baa marka niy- qalbiga ku qaba qodob labaad baa meeshaas ku jiro waxa weye shaygaas alla dartiis inaad u niyeysatid waxa ajarku ku imaanahayaana kaas wey. ajarku wuxuu ku imaanahaya waa niyadaas wey lagama maarmaan weeye labada niyaba lagama maarmaan wey. laakiin fuqahadu ayagu hal mid ahay ka qabsadaan oo midaas waxa weeye kayfiyadiis eh, shayga aad rabtay inaa inaad samaysid inaad niyeysatid shaygaa inaad samaysid wa shardu niyati niyada shardigeeduna bilqalbi an takuuna bilqalbi qalbiga inay tahay wey qalbigaa laga niyeysana ee afka aa ka sheegtid niyad kuu noqon ma waa inaad qalbiga ka niyeysatid wa an taqtarina waa inay la xiriirsataa biqasli awali juz-in min alwajhi juska ugu horeeya dhaqidiisa waa inay la xiriirsataa min alwajhi wejiga ka mid a weysadu waxay ka bilaabanaysaa wejiga markay meesha wejiga uu ka bilaabahayo dhaqitaankiisa uu ka bilaabahayo waa inay la xiriirsataa buu leeyahay niyadii oo ficilkiisii uu bilaabay iyo niyaddii waa inay isla xiriiraan oo hadda markaas wuxuu noqonayaa haddii uu wakti hore intuu niyeysto mar dambe weysada bilaabo eh, eh, kala go' baa ku jirta niyadii iyo ficilkii wayundabu waxaa loo suneeyaa an yatalafada bihaa inuu ku dhawaaqo waxa uu qalbiga ka niyeysanayo afka inuu ka sheegana waa loo suneeyaa buu yidhi sunnadaasna marka waxay ku dhisan tahay ma aha eh, eh, nebiga sala allahu calayh wasalam ficil xaggiisa ka yimid ama axaadiis nebiga ka soo aroortay xaggeed ma ahane waa kaasoo cilo caqliyuhu sheego wuxuu yihi liyusaacida lisaanu lqalba qalbigu siduu u kaalmeeyo sida carabku qalbiga u kaalmeeyo cilo caqliya ayuu ku dhisay arrinta noocaas laakiin eh, nebiga sala allahu calayh wasalam intuu tukanahayay iyo wax kasoo wariya eh, ama intuu weyseysanaya ama soo tukanayo naweytu fardo salaati fo- naweytu fardo alwudu iyo eh, muxuu ahaa wax kasoo wariyay hadda lama sheego xadiidkii musii salaad oo ninkaa salaadu ka jajabnaydna wuxuu yihi idaa qumta ila salaati fakabir takbiirtoo kale uu ka bilaabay hadhowtadii uu, eh, salaada markii la gaarano saatan oo kale waxaa la yidhahda niyada in lagu dhawaaqo ayaa la sunneeyaa saas oo kale ayaa iyadana eh, ayaa ayaa fuqahada shaaficiyada ay yidhaahdaan laakiin waxoo dhan waxay ku dhisan yihiin waa un cilladaas caqliga weeye ma aha waxaan rabi lahaa inuu qalbiga u kaalmeeyo carab waa un intaasuu ku dhisan yahay laakiin saasaa waaridahoo soo aroortay ma yidhaahdaan wa an takuuna waa inay tahay min awali lwuduu'i weesaqaadka bilowgiisi waa sunno taas meeshaas marka kala faham wejiga awalkiisa waa inay la xiriirsatana waxaa lagu daray shardigii awalulwuduu inay tahayna waxaa lagu daray sunnadii sunnadii baa lagu daray awalulwuduu inay tahay awalulwuduu maxaa xagee weysaqaadku ka bilowda weysaqaadka soo farahi soo bilaabataa waa sunnu ku yidhi wejiga marka la dhaqaayo juska ugu horreeyana waajib wayajibu marka waxaa waajiba haddii faradhaqii laga soo bilaabo istitxaabuhaa inay la saaxiibto ilaa qasli awali lweji wejiga dhaqidiisa awalkeeda inay niyadu joogto oo markuu xibin walba dhaqaayo markuu luqluqanahayo markuu eh, uu niyeysto oo wejiga dhaqitaankiisii uu ku bilaabo niyadii oo intaas waa inay joogtaa la rabaa buuri fain iqtasara hadduu gaabsado cala niyati niyadii cinda qasli lwajhi wejiga dhaqidiisa agteeda kafaa waa ku filanta waa iska soo fara dhaqdo waa luqluqdo waa sandaarsado bismillaahi buu soo yiri wax walba intaas markuu soo dhameeyey markuu wejigii bilaabayuu niyeysa niyadu waa kaafi wayse qaadku waa u ansaxayaa laakiin maxaa ka maqan laakiin laa yusaabu sawaab laga siin mahayo yidhi calaa maa qablahu wixii ka horreeyo min madmadatin luqluqii ah wastinshaaqin sandaarsi ilaa kuwaasi niye la-aan bay ku socday iyo waqasli kafin kafkii dhaqidiisa wayundab waxaa la sunneeya an yusamiya allaha tacaala alle inuu magacaabo bismillaahi yidhaahdo bismillaahidaasna axaadiid fara badanoo mid mid markii loo qaado midba wax ku jiraan baa ku jira laakiin giddigood marka laysku keeno axaadiid isxoogsan karta ayay noqonayaan oo tasmiyadaas wa an yaqsila kafayhi labadiisa kaf inuu dhaqo halaatan saddex jeer fa in taraka hadduu ka tago attasmiyata bismillaysiga camdan kas uga tago ow sahwan halmaan uga tago ataa bihaa waa la yimaadaa fii athnaa'ihi dhexdiisuu la yimaadaa weysaqaadka dhexdiisana waa kula imaana waa shay mashruuc aho markii hore uu kasoo tegayo inta u dhiman uu kusoo dara fa in shaka hadduu shakiyo fii najaasati yadihi gacantiisa najaasadeedii kuriha waxaa la kahdaa qamsuhaa inuu dhumbiyo fii duuna alqullatayni laba laba qullo biyo ka yar qabla qaslihaa inta uusan dhaqin salaasan saddex jeer meeshaasna marka xadiidkii oo ahaa hadduu hurdada kasoo tooso yuusan gacanta gelin ilaa uu saddex jeer dhaqo xadiidkaasuu marka sidii xadiidkiibuu marka rabaa marka wuxuu yidhi hadduu shaki ka qabo gacantan inay najaasaysan tahay oo hurdada keligeedba shardi maahane waxyaalo badanuu qabto qaarkood inay najaaso yihiin baa suuragalaho shaki hadduu kaga jiro gacantiisu inay najaasaysan tahay biyaha yuusan gelinba fii duuni lqullatayni buuna yidhi wax laba qollo ka yar marka dee fii duuni lqulatayn ad xadiidka xagee uga jirtaa waa ku jirtaa xadiidka falaa yudkil yadahu fi linaaci baa lagu baraag dhanu meel taala lagama hadline weel baa lagu sheegay falaa yudkil yadahu fi linaac qabla qaslihaa halaatan uma yastaaku hadda kabacdu cadayanahaya wayatamadmadu waa luqluqanahaya wayastanshiqu waa sandaarsanhayaa halaatan saddex bihalaati qarafaatin saddex qaadasho saddex sacab saddex sacab buu ku luqluqanahaya oo ku sandaarsanahaya fay marka waa sii bayaanina fayatamadmadu waa luqluqanahaya min qarfatin qaadasho uma yastanshiqu waa ku sandaarsanahaya intaas marka hal sacab uu soo darso xoogaana fuuq yidhi xoogaana ku sandaarsaday uma yatamadmadu waa luqluqanahaya min ukraa mid kale uma yastanshiqu ayadu haddana ku sandaarsanahaya qarfada labaad uma haddana yatamadmadu min athaalisati midii saddexaad buu ku luqluqanaya uma yastanshiqu waa ku sandaarsana marka halkii sacabba ha iskulagu geeyo sandaarsi iyo iyo luqluq wasli buu saas ay ku magacaabaanoo waxay yidhahaan labadoodii baa la xariiriyey fasliguna waa iska banaan wa yubaaliqu marka dee istishaaqaas iyo madmadadaas nabiga sala allahu alayh wasalam mar walba waa samayn jiray waxa weye daliilkooda iska waadix wey wayubaaliqu fiihimaa waa ku dheeraanahayaa ku xeel dheeraanahayaayo waxaa la rabaa luqluqana inuu afkii geliyo luqluqo oo ku dheeraado sankiina biyaha xoogaa uu jiido ayaa laga rabaa ilaa an yakuuna saa'iman mid sooman inuu yahay maahanoo fa birifqin aalyar buu u sandaarsana si aan biyahaasi ugu baxsanoo kor aysan u gelin aalyar buu u sandaarsana kaasna hadda xadiidkii waa waafaqsan yahay uma yaqsilu wajhahu wejigiisiibuu dhaqahayaa halaatan saddex jeer buu dhaqahay wejigiibuu marka tilmaamaya wejigu xaggee ka bilaabata xaggeesu ku dhammaata wa huwa wejigii maa bayna manaabiti shacri ra'si madaxa timihiisu meeshay kasoo dhashaan laga inta udhaxaysa wey fil caadati sida caadiga caadati wuxuu uleeyahay dadka qaarkood meesha wejigu dadka uu yahay timaha meelo kale ka baxbaxaya marka timuhu meeshay kasoo dhashaan sida caadiga dadka u ah meeshaa laga soo bilaabo ila daqani lafta garka lafta garka laga gaaro labada laf oo garka meeshay iskugu tagaan meeshaasaa daqan la yidhaahdaa duulan dheerarkiisu waa intaas lafgarkay ku taga wa min aluduni ila aluduni carda dheg laga bilaabo dhegta kale laga gaaro weeye ballaarkana wejiguna waa intaasuu leeyahy marka de wejiga ma waxaa loo laabanahayaa luqada iyo dadku sida weji loo yaqaano miyaa loo laabanaya mise waxaa leeyahy xadiid sheegaya dheg baa laga bilaabaya xaggaa laga bilaabaya wixii oo nabiga sala allahu calayh wasalama wejigiibuu dhaqay sidaas ayaa nin walba leeyahy wejigii marka waxaa loola laabanaya weji imisuu yahay xaggii luqadaa loola laabanaya fa minhu min alwajhi waxaa ka mid a mawdicu lqamami food shareerkii baa ka mid a timaha soo baxa oo fooda kasoo baxo hore usoo baxayo kasoo baxaya timihii kale wahuwa maa taxta shacari taxta shacari timihii wax ka hooseeyo weeye alladii timihi cama aljabhata wejiga camiimay ow kullahaa dhammaanteed timaha wejigoo dhan camiimahaya ama wejiga qaarkiisba camiimahaya oo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu sa bidaar yeesho ama salxa yeesho ama wax noocaas oo kalea ama timihii weji jabhada qaarkeed camiimahaya timahaas wixii ka soo baxay wey marka timaha sida caadiga qofka meesha ay kasoo baxayaan waxaa jira dadka qaarkood oo xoogaa yar hore usoo baxayaan oo meelahan ay imaanayaan xoogaagaas yarka ah wejigu ka mid yahay waa la dhaqa wayajibu qaslu shucuuri lwajhi wejiga timihiisii oo dhan in la dhaqaa waajibahayo kullihaa dham kullihaa dhammaanteed daahirihaa daahirkeeda iyo wabaadinahaa caloosheeda iyo walbasharati gibilkii oo taxtaha hoosteeda ah waa jirka hoosteeda in la dhaqo khafiifatan kaanat ahaataya ow kafiifatan mid badan ahaatay wejigaada timo badan baa kasoo baxahayo oo timaha indhaha kasoo baxahaya oo baararkooda iyo timaha kale oo kasoo baxbaxaya wejiga meelo kamida kasoo baxahaya kalxaajibi ilkoodkii weeye washaaribi walcanfaqati canfaqada faruurdhoogta waa midaas kasoo baxda faruurta kasoo baxaysa faruurta hoose timaha kasoo baxa canfaqa la yidhaahdaa walcidaari hareedkii weeye walhudbi isha baarkeedii weeye wa shacari alkhaddi dhafoorka timaha kasoo baxa weeye intaasoo timaha oo dhan in la dhaqo ayago korkooda iyo calooshooda iyo salka meeshay ku fadhiyaan in la dhaqaa la rabaa buyidi ila lixyata garkii maahane iyo walcaaridayn marka garka iyo hareedka weyn oo ku fadhiya kuwaas waxaa laga yaabaa inay timo badani kasoo baxaan oo kafiif noqdaan oo weynaadaan oo salkooda biyo in la gaadhsiiya adayg noqoto kaasi kuma jiraan fa inahu yajibu qaslu daahirihimaa daahirkooda in la dhaqaa waajibahaya iyo wabaadinihimaa calooshooda iyo walbasharati maqaarkii oo taxtahumaa hoostooda ah cinda alkhifati markay fududyihin markii garku fudud yahay hareedkuna uu fudud yahay oo ay timo yar yihiin ayagana waa la dhaqahaya salkoodana waa la dhaqa fa daahiruhumaa daahirkooda in la dhaqaa waajibaysa faqad cinda alkasaafati markay badan yihiin haddii garku weyn yaho badan yahay takhliilkuba sunna ha noqdee laakiin korkaa laga dhaqahaya laakin yundabu takhliilu in timi firihii la farihii la gelgeliyo ayaa la sunneeyaa xiina idin markaas takhliilkana hadda asagana waa ka xadiid kusoo arooro garka timaha la gelge garka la gelgelina wayajibu waxaa waajibahaya ifaadatulmaai biyo in laga shubo lagu shubo calaa daahiri naazili midkii ka baxay dushiisa ka degay min alixyati garki garku waxaa laga yaabaa inuu dheeraado baxo oo uu tago xabadka ku aado marka timahaas ka baxay booskoodii hoos u degay in biyihii korkooda la mariyaa la rabaa buu yidhi salkooda lagama rabo laakiin korkooda waa la dhaqa oo garkaas o dhan waa la wada dhaqaya anidaqni ka degay lafka garta timaha ka degay timahaas in la dhaqo korkooda biyo lagu shubo wayajibu qaslu juz-in min ara'si waxaa waajibahaya gobol in la dhaqo madaxii ka mid ah madaxii awal wejigii wuxuu ku joogay timaha timaha in qaar laga dhaqaana waajib weeye wasaa'iri maa yuxiitu waxa ku xaraysan xareeya bilwejhi wejigii waxa xaraynahaya sababta loo dhaqahaya kuwaas maxay tahay wejigii kuma jiraane liyataxaqaqa inuu xaqiiqoobo kamaaluhu wejigii kaamil noqoshadiisa haddii wejiga la damco meeshaan in laga bilaabo oo timaha hoostooda laga bilaabo meel biyuhu aysan gaarayn baa jirta ama meel dhaqitaan aysan ku gaarayne masax ku gaarahayaan baa jirta marka qaacidadii usuuliga ahayd buu meeshaa la kaashado oo tidhaahdaa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib shay waajibka uusan dhamaystirma in lagu dara maahan waa in lagu dara si waajibka u dhamaystirmo qaacidadaas usuuliyadu marka isagana la kaashada marka wejigii timihiina waxbaa laga dhaqahaya daqnigaana waxbaa laga dhaqahaya dhegihiina waxbaa laga dhaqahaya waxaa la rabaa intii uu ahaa inay kaamil noqdo meeshaas wayusanu an yukhallila lixyata garkii inuu faraha gelgeliyaa la sunneeyaa min asfalihaa hoosteeda bimaa'in jadiidin biyo cusub oo takhliilkii maadaama si gaara loo sheegay biyo cusub buu kasoo qaado laakiin maadaama wejiga ay ka mid yihiin haddii garka biyihii wejiga lagu dhaqahayo la gelgeliyo markaas kifaaya waa noqon kara laakiin sunno gaaruu ka dhig uma yaksilu waa dhaqahayaa yadayhi labadiisa gacmood wejigiibuu intaa uga soo baxay gacantii oo iyaduna waajib kala ahayd ee rugni kala ahayd buu rabaa iyadana inuu bayaaniyo uma yaksilu waa dhaqaa yadayhi labadiisa gacmood maca mirfiqayhi labada xusulla jirankooda halaatan saddex maca mirfiqayhidaas meesha marka wuxuu rabaa inuu ku bayaaniyo aayaddu ilalmirfiqayni hadday tiri gaayadu ma ku jirtaa mise waa ka baxsanta meeshaas hadal baa ku jira culimmada ay ka hadlaan meesha lagu qaayoodo layidhi ilalmirfiqayni mirfiqu ma ku jiraa mise waa maya marka wuxuu leeyahay mirfiqu waa ku jiraa qaayadu waa ku jirta fain qudicat haddii gacantii la jaro min asaacidi dhudhunka haddii laga jaro wajaba waxaa waajibahaya qaslulbaaqi saacidka marka haddii dhudhunka dhexdiisa gacanta laga jaro inta ay ka maqan tahay intii hartay waa la dhaqahayaa buu leeyay maxaa yeelay intii waajibka ayadoo la is amray weli waxbaa baaqi ka ah baaqigaasa la dhaqa aw min mifsali lmirfaqi kala baxa xusulka kala bixiisii baa laga jaray lazimahu waxaa ku laazimahaya qaslu ra'si lcadudi cududa madaxeeda inuu dhaqo maxaa yeele mirfaqii baa meeshaa ku kabnaayo mirfaquna waa ku jiray hadda mirfaquna laba lafood buu meesha iskaga kabnaayo midna cududa tahay midna ay ahayd saacidkii marka labadii lafood meeshay iskaga jireen waa inuu cududii madaxeeda dhaqo yiri waa intii oo awal in la dhaqa la rabay ayay ayay soo gelay aw min alcadudi cududii baa laga jaray xataa madaxeedaba ha noqday cududii hadii la jaro ama dhexdaa laga jaray ama madaxeedaa la jaray nudiba qaslu baaqihi inta soo hartay in la sunne in la dhaqaano sunno wo sunnadaasina xagee bay ka imaanaysa hadiiba gacantiiba maqan tahay waajib kalahay in cududaan la dhaqaa xagee bay ka imaanaysa xadiidkii taxjiilka taxjiilkiisoo kuma jirin meeshaas soo dhaqid ma lahaan jirin marka taxjiilkii bay ka imaanaysaa iyadana waa la dhaqa intaas waa sunnu yiri waajib maaha meeshaas marka wuxuu kasoo baxshay xibintii lagu yidhi dhaq haddaysan xibintuba ku oolin waajibkeedii iyadiiba waa isla baxeen xibintii waajibkeediiba waa isla tageen maa amartukum bihi faatuu minhu mastatactum uma yamsaxu ra'sahu madaxiisiibuu masaxaa fayabda-u waa bilaabaa bimuqadami ra'sihi madaxiisa meeshuu ka bilowdo ayuu ka bilaabaa fayadhabu waa la tagaa biyadayhi labadiisa gacmood ilaa qafaahu jeegadiisa meeshaanuu ka bilaabahayaa wejiga meeshuu ka bilabanaya markaasuu gacmihii wadaya ilaa jeegadu geyna uma yaruduhumaa waa soo celinhayaa ila almakaani booskii aladii bada'a minhu uu ka bilaabay ayuu kusoo celinaya meeshaas sidii cabdullahi xadiidkii cabdullahi ibnu zayd waadix buu ku yahay bay la tahay oo meesha uu ka bilaabo meesha uu ku geeyey yafcalu dalika talaatan saddex jeer buu samaynahaya masxu ra'si saddex jeer inuu yahay ayuu meeshaa kasoo qaaday axaadiis iska idlaaqan baa jirta oo dahaaradii oo dhan saddex saddex buu nebigu weysiistay nebigu sal lla alay saddex saddex jeer buu weysiistay dhaqay oo markaas aan kala bixbixin xibnihii idlaaqaasna waa iska qaatay abu daawuudna markii uu axaadiidta wuduu'a keenahayay saxaabadii axaadiidta wuduu'a laga soo wariyey dhowr saxaabi kasoo wariyey xadiidka cuhmaan ibnu cafaan buu qaadqaaday marka wuxuu yihi axaadiidu cuhmaana asixaaxu kulluhaa tadullu calaa ana masxa ra'si mara waaxida gadaalna laba xadiis buu ku daray oo xasan noqon karta oo markaas ay kasoo bixi karto marmarka qaarkood in